Odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa baaq nabadeed u diray bulshada ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo iyagoo sheegay inay wax laga xumaado tahay in dad walaala ay is dilaan isla markaana ay muhiim tahay in loo midoobo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada Luuq. Degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa kusoo noqnoqday dagaallo iyo dilal dhex marayay beelaha walaalaha ah ee halkaas wada dega taasoo khatar ku ah bulshada degmadaasi. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubbaland oo kulan ay ku dirayeen fariin nabadeed isugu yimid magaalada Kismaayo ayaa ku baaqay in la joojiyo shaqaqooyinka kusoo noqnoqday degmada Luuq isla markaana laga shaqeeyo nabadda iyo wadajirka ummadda.
waxaan halkan isugu nimid inaan u jeedinno dhibaatooyinka ka soo cusboonaaday gobolka gedo khaasatan degmada Ge- eh, luuq dilil isa xigay oo u dambeeyey shalay ka dhacay baan rabnaa marka koowaad inaan baaq nabadeed u jeedino dadka walaalaha ah wada dhashay diinta islaamka ku ah luuqadda eh, diinta islaamka mi- eh, walaal ku ah luuqadda walaal ku ah isdhalidda iyo raximka iyo walaalnimada iyo ceelka iyo magaalada iyo meel walba ay ka midaysan yihiin walaalaha ku ah inaan baaq nabadeed u jeedino inta dhimata allaha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay ha soo biskeeyo waxaan rabnaa walaalayaalow dagaalkaas faa'iido ma leh dilkaasna faa'iido ma leh wax faa'iido ah ood ka gaaraysaan ma jiro kii wax dilayna faa'iido ma gaarayo kii wax laga dilayna faa'iido gaara ma gaarayo nin islaam ah oon waxba qabin oo meel iska marayo ninkii dilay oo qabiilo u dilay oo aano u dilay aaqri adduunna wuxuu mutaysanaa waa la ogyahay sidaas darteed waxaan leenahay walaalayaalow joojiya dagaalka iyo dilka iyo dhibaatada joojiya ka midooba oo u midooba waxyaabaha kale oo u baahan s- maanta soomaalida ay ku degtay oy ku dhuntay u midooba sidaas darteed waxaan leenahay annagoo cod dheer ku leh saddexda beelood oo meesha wada degan oo hadda waxa gaarka ay ka dhaxeeyaan war walaalayaal oo dagaalkaas joojiya dilkaasna joojiya nabad iyo midnimo ku bedela waxaan rabaa inaan la hadla soomaalida kala degan oo meesha la degan degmada ee arrintaas way saameyneysaa si toos bay u saameyneysaa waxaan rabnaa ayagana odayaasha guurtida soomaaliyeed oo gobolka iyo degmada luuq jooga arrintaas inay u istaagaan shalayba waa loo istaagay ee waxbaa laga qabtay laakiin sidii la reebay ay noqon waxbaa ka soo noqday hadday wax ka soo noqdeen hadda ma iska dhaafeenaa waa maya su-aasha jawaabta waa maya waxaan leenahay mar kale ha loo istaago dagaalkaas ka in sidii loo joojin lahaa walaalayaal oo ka qayb qaata waxaan meeshaan baaq nabadeed ugu diraynaa annagoo ma garanaysaa een, culummadii iyo ugaaskii iyo haddii aan la kuu diidin iyo xildhibaanadii iyo siyaasiyiinta kale iyo dhallinyarada meesha fadhiyaan waxaan baaq nabadeed u diraynaa een, ma garanaysaa dililka soo noqnoqday iyo dagaaladii ka dhacay een, waayihii ay bilihii aan soo dhaafnay oo shalay daraadna la soo sheegay dilil kale inay ka dhaceen degmada luuq